إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuq lmaraam min adilat اlaxkaam kitaabu salaad ayaan ku dhex jirnay baabkana waxaan ku dhex jirnay baabu salaati اljamaacati wاlimaama baabkaas ayaan ku dhex jirnay waxaan soo gaarnay xadiidka anas ibnu maalik ee sufuufta in la simo ka hadlaya oo ugu horeeya axaadiista sufuufta waan anasin wacan anasin can اnabiyi salى اllahu alayh wasalama qaal rusuu isku dhejiya sufuufakum safafyaalkiinna waqaaribuu isku dhoweeya baynahaa safafka dhexdooda waxaaduu isku aadiya bilacnaaqi luqumaha rawaahu abu daawuuda abu daawuud ayaa wariye xadiidka wanasaa-iyu wa saxaxahu bnu xibbaan ibnu xibbaanna uu saxiix yeelay xadiidkan xadiid haabita oo saxiixa weeye waa xadiid saxiixa oo haabit ah wuxuuna ka hadlayaa sufuufta sida loo simo imaamu nawowi raxima llahu tacala riyaadusaalixiinka wuxuu yidhi waa saxiix calaa shardi muslim weliba marka wuxuu ka hadlayaa qaabka sufuufta loo simo saddex sifo oo wuxuu sheegayaa aada u muhiim ah oo safka hala simo marka la yidhaahdo saddex sifo oo qaabka safka loo simayo ka mid ah waana muhiim marka wacan anasin radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayhi wasalama qaal rusuu isku dhejiya sufuufakum safafyaalkiina marka nuqdada ugu horeyda waa midaas waxaa la rabaa labada qof oo dhinaca isku hayda labadaas qof inay isku dhegan yihiin oo aan dalool u dhaxayn oo aan meel dalooshaa u dhaxayn nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi inii la ara shaydaana yadkhulu min khalal khalali saf kaanaha alxadaf waxa weyan aniga waxaan arkaa shaydaankoo gelayaa safka meelaha ka daloola isagood mayl moodo oo gelaya yaraan badan marka labada qof waxaa la rabaa inay isku dhegan yihiin oo wax u dhaxeeya aysan jirin waa xukunka ugu horeeya oo safka simidiisa ah ka labaadna waxa weya waqaaribuu isku dhoweeya baynahaa bayna sufuuf tanna waxa weya labada saf inta laisku xigsiina safkan iyo safka kale meesha la raba miya la iska istaaga safkan haddii la simuu isku dhejiyo oo la dhammaystiro safka kalema meeshuu rabuu istaaga maya waa in la isku dhoweeyo isku dhoweyntaas waxa weeyaan miisaan go-an ama xad go-an oo shareecadu tiri intaas lagama badi karo ma jiro laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen miisaanka lagu socona waxay tahay labada saf waa inay isku jiraan qofku inuu ku tukado bis maadaama nala amro in la isku dhoweeyo safka qofkaas safkan hore marka la safo safka dambe meelay ku tukadaan waa inay helaan ilaa haddayse meelay ku tukadaan salaadoodii qalabgalaydeen wixii ka badanna isku dhowayntii ka hor imaanay idan marka waxaa xad looga dhigayaa waxaa la rabaa safkan iyo safkaas xadka u dhexeeya inuusan ka badnayn qof intuu ku tukado qofkaas intuu ku sujuudo oo inuusan ka badnayn qofkuna waa saddex dhundhunta uu iska leeyay soo ma jeedid taasaa la rabaa marka taasna waa nuqdada labaad oo safka lagu simo midda saddexaad waxaaduu isku aadiya bilacnaaqi luqumaha ama qooraha waxaa la rabaa tan saddexaad safka inuu siman yahay labada qof iyagoo isku dhegan yahy waxaa dhacda inuu safku qalqallooco waxaa la rabaa qofkan luquntiisa ama surkiisa iyo qofka kale surkiisa inay isku aadan yihiin inay isku aadan yihiin aa la rabaa marka waa saddex nuqdo muhiim oo safka simidiisa xadiiskaas waxa weya labada qof inay isku dhegan yihiin oo labadooda cagood aan meel u dhaxayn waa koo safkan iyo safkan intii qof ku tukado ka badan waa inaysan u dhaxayn labo safku inuu toosan yahay oo qof walba qofka kale luquntiisa kusii aadan tahay ilaa geeska hadii laga istaago hal qof waaxida camal ay noqonayaan sidaasaa la rabaa sidaas ayaa la rabaa rawaahu abu daawuuda wariye wanasaa-iyu wa saxaxu bnu xibaan waxaa ku daray صiفo afraad oo muhiim ah xadiidka jaabir ibnu samura ee imaam muslim uu saxiixiisa ku wariyey oo waxay tahay safka hore oo wax ka dhiman yihiin inaan saf kale la bilaabin xadiiska saxiix muslim jaabir ibnu samura xadiiskiisa wuxuu yidhi nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam alaa tasufuuna kamaa tasufu lmalaa'ika war miyaadnaan u safanayn sida malaa'igtu u safato cinda rabbihaa rabbigeed agteeda markaasaan weydiinoon idhi rasuulka allow see malaa'igtu u safata rabbi agtiisa markaasuu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam yutimuuna sufuufa aluwal waxay dhammaystiraan safafka hore safafka hore wayataraasuuna fi safi safkana way isku dhejiyaan ee meel daroosho ma baneeyaan marka safka hore oo hal qof ka dhiman yahay waa inaan saf kale la bilaabin afar sifaan markaa haynaa oo safka sifid simidiisa ah in waxa weya labada qof safka ay isku dhejiyaan in safka hore la dhammaystiroo la buuxiyo in safku toosan yahay oo qof walba qofka kale surkiisa ku aadan yahay iyo in safkan iyo safka kale hal qof intuu kutugod udhaxay afartaas marka la helo safku wuxuu noqonayaa safkii malaa'igta saf u eg oo ilaah raalli uu ka yahay haddii la waayana cuquuba ka imaanaya safka in la simaa ma waajiba mase waa sunno labada qowlba ahlucilmi waa leeyi jumhuurtu waxay qabaan waa sunno in la simaa waxayna u daliishadeen fa ina taswiyat saf min tamaami sala inuu nabigu dhihi jiray sala allahu calayh wasalam waxay yidhahdeen waa dhammaystir weeye ee waajib ma ahan ahlucilmiga gabalna waa waajib ay yidhaahdeen lagu dambaaba haddii laga tago waa ibnulxasmi aldaahiri qowlkiisa waa qowlka ibnu taymiya waa qowlka uu doortay sancaani waa qowlka uu doortay imaam albukhaari oo baababa u qabtayba baabu ismi man laa yutimu sufuuf uu yidhi imaam albukhaari baabkaanu wuxuu ka hadlaa dembiga uu ku dhacay qofkaan safka dhammaystirin mideeda kale nabigu waa habaaray wuxuu dhihi jiray markuu safka safa man man man qadaca safan qadacahu llah qofka safka jara allaha jaro marka inay waajib tahay alcilmigaas waxay u daliishadeen sida uu xaafid ibnu xajar fatxulbaariga markuu ku sharxayay bukhaariga fatxulbaariga wuxuu ku yidhi waxaa dhici karta inuu ka qaatay waajibnimada amarka su sawuu sufuufakum waa amar nabigaana yidhi amarkuna wujuubuu keenaa wuxuu kaloo ka qaatay cumuumka hadalka nabiga salluu kamaa ra'aytumuni usalli nabiguna safafka waa simi jiray mideeda kale waciidaaba ku soo arooray oo nabiga sala allahu calay waslm wuxuu uhi latusawunna sufuufakum oo layukhaalifana allahu bayna wujuuhikum safafka waad simaydaan haddaad simi diidaanna ilaahay weynaa quluubtiinu iskhilaafina quluubta alla isweydaarinaa markaasaa dadkii masjidka iskula tukanayey ayaa quluubtooda isnacaysa mar hadday quluubtu isnacdana iyaguna waa iskhilaafaya ay masaajidka ka baxaan midba midu xamana midba midu lacnada maxaa dhacay safkiisi midiidan cuqubad halkaas uga timi marka waxaana muuqata cuquubada intaas la-eg oo ah in dadku hadday safka simi diidaan quluubtu inay isnacda qulubtu inay isnacdaana waa cadaab dadku inay iskhilaafaan mu'miniinta cadaabka ilaahay ummadaha ku cadaaba mid kamida wey qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum min fawqikum qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaban min fawqikum ow min taxti arjulikum ow yalbisakum shiica wayudiiqa bacdakum basa bacd fiiri cadaabka ilaahay uu ku goodiyey ka midta ilaahay weynaa wuu midka awoodo cadaab inuu kor idinkaga keeno ama lugaa hoostooda idinkaga keeno ama se ilaahay weynaa uu idinka kooxa idinka dhigo isnaca kooxo oo gobolkood gobolka kale cadaabka la dhansiiyo ilahay inuu idinka dhigo fiiri marka waa cadaab dadka inay isnacaan mu'miniinta waa cadaab cadaabkaas marka laiskugu goodiyo safka haddaan la simin cadaabkaasa imaanaya cadaabkaas maanta waana haystaa muslimiintao dhanna waa haysta annaga soomaliana waa usii darana waxa weeyaan muslimiin safka markay ku kala baxaan midba midka kaleeta uu lacnadayo midba midka kale uu xamanayo midba midka kale uu gaalaysiinayo dhiiggiisa xalaashanayo cirdigiisa uu xalaashanayo midba midka kaleeto uu waxa weeyaan gaalka ka necab yahay ayaa la maraa soo ma jeed cadaabkaasuna wuxuu ka yimid safka lagu ciyaaro idan marka shay sunnaa ka tegidiis cuquubadaasu kama ratiyo marka qowlka ah inuu waajib yahay a xoog badan maxaayle cuquubada waxay ka ratibataa waa waajib laga tegey waa waajib laga tegey marka safka simidiisu waa shay aad u weyn waxaa laakiin muhiim ah safka hala sima marka la yidhahdo ha laisku dhejiyo oo labada qof meel u dhaxaydayay darooshami waxaa haddana la rabaa qofkaanu inuu helo meel ku tukado markaad istaagaydo waa inaad istaagtaa meelaad ku tukan karto oo sunnadii sidii nabiga aad ugu tukan karto haddaba bal idinku isfiiriya haddaba cisho marka la gaaro in badan safka inta meel yar istaago oo laisku cihiriyo oo laisku cihiriyo waxa weeyaan sidii nabiga hadhow ma tukan karo maxaa la rabay fadhiyaalka dhexe in loo fadhiisto iftiraash fadhiga ugu dambeeyana tawaruq in sinta dhulka la dhigo marka ciriiri meel ah aada istaagto sunnadaas marna kuma dhaqmaydi tawaruqa waad ka tegi waxaana keenay qaadka meesha waad istaagtay marka safka isku dhaji laakiin marka hore waa inaad istaagtaa meel aad sidii sunnadaha ugu tukan karto haddii qofku yidhaha meeshaan ii bannay meeshii oo aan laba qof kaliya ku tukan karto ha ka yeelin ha u banayn sababto a sunnadiiyo ku seejina asna sunnadu seega orod meel ha raadsano anu meeshaan sunnadiian kula tukaa marka isku dhajinta macnaheeda maaha in anta laysku cubo oo laysku cubo waxa weeya unsaas dad xataa qibladii ka wajahan ay soo baxaan oo hadhow waxa weya ku fadhiya cirbaha salkooda ya meeshii la rabay in iftiraash loo fadhiisto cirbaha salkoodana waa soo marnay hal maraa lagu fadhiistaa ma soo marna halkay ahayd me marka lagu fadhiistaa bayna aljalsatayn sax bayna sajdatayn aan rabaa bayna sajdatayn labada sujuudood dhexdooda bis markaasa cirbaha lagu fadhiisan karaa inta kaloo fadhiya waa iftiraash fadhiga ugu dambeeya salaanta ku xigtana waa tawaruq sidaas waxaa la rabaa inaad ugu dhaqmi karto sunnadii taasna waxay imaan kartaa inaad marka hore meel sax istaagto marka isku dhejinta waa inaadan qalad ka fahmin oo aadan inta isku cubto isku cubto meesha yarta ii banee shaydaanka aan ka gale waxa weeyaan sax shaydaanka waa inaan meel loo banayn haddana meel aad ku tukan karto waa inaad istaagtaa labadii shayba waa la iska rabaa see loo simaya safka safka qaabka uu marka loo istaago u sinmayo saxda waa qaabkay saxaabada u simi jireen waxay tahay koow waxaa la rabaa qof walba sidaas nabigu sheegay qofka kale inuu ku aadiyo subkiisa wuxuu yidhi anas ibni malik radia allahu tacaala canh wa kaana axadunaa yulziqu mankibahu bimankibi saaxibihi wa qadamahu biqadami saaxibihi wuxuu yidhi anas ibn anas ibnu maalik imaam lbukhaari saxiixiisa ku wariyey muslimna saxiixiisuu ku wariyey qofka naga mid ah oo saxaabiga ah wuxuu ku dhajin jiray garabkiisa garabka saaxiibkiisa uu ku qaban jiray cagtana cagtu uu ku qaban jiray maxaa loola jeedaa gomada waa cagta oo intaas cagtaa ma faryaraha layssaara mise cirbaha dhegayso haddana saxaabi kale wuxuu yidhi nucmaan ibnu bashiir fa ra'aytu rajula nin ayaan arkay yulziqu ku dhajinaya mankibow garabkiisa bimankibi saaxibihi saaxiibkiisa garabkiisa wa rukbatow jilibkiisana birukbati saaxibi saaxiibkiisa jilibkiisa wa kacbahu bikacbi marka cagta cagta lagu dhajaa wuxuu yidhi wa kacbahu aanqowgiisa bikacbi bikacbihi saaxiibkiisa aanqowgiisa saxaabadu saasay usimi jireen safka waxa weyan labada garab laysku qabto waxa weyan cirbahana laysku qabto amaa in faraha foodooda laysku qabto fa haada laa asla lahu wax sala male diinta salkuma le salkuma le safka marka la simaa waxaa la rabaa cirbaha in laisku qabto anqawyada laisku qabto garbaha laisku qabto sulkay sulka ku aadanaado saasaa la rabaa sidaasaa loo sima amaa faryaraha waa ebir waxyaalaha nasiib darada ummadeenna haysatay ka mid taha waxa weeyaan kan ardagaa oo daalibkaa oo sidaas u akristay afarkaas dambe oon hadda sheegnay waxa weeyaan bukhaari isagoo mucallaq u wariyay soo ma jeedi kii hore tana bukhaari muslim labada waa wariyay waa qaabkii saxaabad u simi jireen safka soo ma jeedi sawma cadda faryarta isku dhajiya sal iyo reed male ayaan darada marka waxaa ka mid ah ardagii sidaas u bartay hadhow waxa wey wa iska qudunbursaa markii safka la istaago ee u sheegi maa sidii sunnada ahayd kii meeshan dubnada fadhi jira odag ahna intay soo istaagu leeya faryara isku dhajiya faryara isku dhajiya isagoo iska xishoobma qofka caamiga badanaba jahli jahligu xishoob daru keena faryaraha faryaraha u leey waayu maqlay waa unbuu dadu ka maqlay isagoo uusan bukhaari muslim midna oqoon marka waa ayaan darada in jaahilkiina hadlaayo ardaygiina aamusany waa ayaan darada marka waa in cirbaha laysku qabto garbaha laysku qabto sidaasaa sidaasaa sida sawaabkiiya ah oo la rabaa in safka loo simo waana noocay saxaabadu sami jireen wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka allaa yidhi khayru sufuufi rijaal ragga safafkooda kuwa ugu qayr badan awaluhaa waa kan ugu horeeya waa kan ugu horeeya wa sharuhaa sufuufta ragga kan u shar badanna aakhiruhaa waa midka u dambeeya wa khayru sufuufi nisaa dumarka safafyaalkooda kan u qayr badan aakhiruhaa waa midka ugu dambeeya wa sharuhaa sufuufta dumarka kan u shar badan awaluhaa waa kan ugu horeeya rawaahu muslim imaamu muslim ayaa saxiixiisa ku wariyey xadiidkaas xadiidkaas marka ko waxaan ka qaadanaynaa sufuufta kan ugu fadliga badan ragga waa midka ugu horeeya safka hore khayraad badanaa ku jira sababtoo ah kow horta fadiiladaasaa ku jirta waa kan ugu khayr badan mideeda kale waxay tusaydaa qofka safka hore ku jira qof khayraadka u hormaro u degdega inuu yahy oo caajislow uusan ahayn ay tusee waxa weeyaan imaamkiina wuu la soconaa oo imaamka isagu kala lumi maaya hadduu faqiih yahay salaaduu ka barana hadduu gafo waa u toosina marka khayr badanaa ku jira safka hore waa ka fog yahay dumarkii shanqartoodna maqli ma araggoodna haba sheegi sufuufta dumarkana waxa u shar badan waxaa rabaa sufuufta raggana waxa u shar badan kan ugu dambeeya saddex waxa weeyaan calaamada wale kaas ugu dambeeya horta safkii hore ugu fadliga badnaa waa ka fogi isagaa u shar badan isagaa u shar badan mideeda kaleeto wuxuu tusayaa qofkaasu qof ahlulcajsiya inuu yahay oo dadka khayraadka u degdega uusan ahayn badanaaba oo sida badan mar mar waa dhici karta qofkii degdegi jira inuu safka dambe galo so uma jeedid marar badan waxaa dhacdaa salaada qayb ka mida inay dhaafto qofkaas dumarkiina waa u dhowya safka ugu dambeeya marka safkaasa ugu shar badan ragga dumarka waa bilcas sababkooda waxaa ugu qayr badan kan ugu dambeeya sababtoo ah raggiiu ka fogi isku darmi maayaan ayagii rag raggiina arki maayaan mana maqlaayaan saddexdeeda waa ka foga isagaa u qayr badan marka safka ugu dambeeya aa u qayr badan sababtoo ah raggiiu ka fogya uma jeedaayaan oo indhahooda inta arkaan ku mashquuli maayaan maqlina maayaan hadalkooda oo ku mashquuli maayaan ikhtilaaf iyo isdhexgalna ka cabsan maayaan ayagaa u qayr badan taas maxay ku tusaydaa diinteenna islaamku siday ula dagaalantay ikhtilaadka ama rag iyo dumar inay isdhex galaan soo kutusime cibaadadii xataa iyadoo la joogo waxaa la leeyahay safka dumarka waxa u shar badan kan ragga kusoo xiga hadda kumana darsana waa ku dhow yahay ogow kumana darsana ee waa ku dhow yahay markaasaa dadna u ololeyn ay leeyihin raggii dumarka ayaan la kala saari aa loo kala takoola ugu leeyahy shar aa lala dagaalama haytaa loo kala takoola shar aa lala dagaalama diinteennaana saas u kala soocday ragga islaamada ajnabiga ka ah dumarka waa laga fogeeyey laakiin alimaam nawowi raximah llah sharaxa saxi muslimka wuxuu ku ayiday badigeed bacdigiisna aymo badan oo sancaani ka mid yahay o cabdilcasiis ibn baas uu ka mid yahay ay ku ayideen marka sidaas la leeyahay waa markay rag iyo dumarku masjid waaxida ku wada tukanayaan ama meel waaxida marka laleeyahay ragga waxa weeyaan dumarka safkooda waxa u shar badan kan ugu horeeya waa markaas marka laleeyahay waa markay isu meel ku tukanayaan masaajidka naggana waa ku wada tukan jireen laakiin hadday dumarku keligood meel ku tukanayaan safkooda waxa u qayr badan kan ugu horeeya waxaana u shar badan kan ugu dambeeya maxaa yeelay wax alla wixii sharhay laga calinayo o dhan meesha waa ka baxeen mar hadday keligood yihiin sidaas xadiidkan wuxuu ka hadlayaa markay isla tukanayaan oo ka hadla amaa keligood hadday yihiin waxa u qayr badan safka hore kan ku xiga ku xiga kan u dambeeya u liita sidaas wey wuxuu kaloo xadiidku kutusaa dumarku safka inay sida ragga u safaan oo laga rabo inay saftaan maahan koox koox inay iskaga tukadaan ama mid walba meel ku tukato waa inay sida ragga u safaan taasna xadiidka wuu kugu cadiyay rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal sallaytu waxaan tukadu yidhi cabdullahi ibni cabaas maca rasuulilahi rasuulka alla la jirkiisa sala allahu calayhi wasalama daata leylatin habeen faqumtu waxaan istaagay yuu yidhi can yasaari bidixdiisa nabigoo salaad ku jira aan salaad kusoo xirtay yidhi dhanka bidixdaan ka istaagay dhanka bidixda fa akhada rasuululahi rasuulka allaa qabtay sala allahu calayh wasalam bira'si madaxayga madaxaygu i qabtu yidhi min waraai gadaalkaygu iga qabto ta gadaalkiisa nabigu waxa weya uu halkaas ku dhega jeegada halkaasu intaa jiiday oo gadaalkiisa marsiiye o dhabarkiisa marsiiyey uu dhanka midigtaa keen fajacalanii wuxuu i yeelay can yamiini midigtiisa muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim ayaa xadiidkaas isku waafaqeen xadiidkan wuxuu noo cadaynahaa haddii waxa weeyaan waxa wada tukana laba nin ay yihiin hal imaam imaam aan rabaa ayaa hal nin ku xirta meesha la rabo inuu istaago waa halkee waa midigta midigta weeye inuu istaago sidaas weeyaan midigtaas uu istaagana waa la sinaana ka gadaal marima kana hormarima waa la sinaana maxaa yeele waqaftu ilaa jambihi cabdullahi ibn cabaas ka sugan inuu yidhi midigtiisa ayaan istaagay dhinaciisaan istaagay waana sida imaamu lbukhaari uu u fahmay oo u baabaystay waana wuxuu yidhi cabdallah ibnu saalex fawsaan sida ay ku socdeen shuraaxda ibnu rajab xaafid ibnu rajab iyo xaafid ibnu xajar marka waa la sinaane ka gadaal mari meydi kana hormari meydi marka haddii ma'muumiinku hal mid yihiin ragna ay yihiin meesha uu istaagaa waa midigta oo la sina sidaas weeye xukunka laga qaadana sidaasaa nabiga usoo wareejiyey saasuu usoo wareejiyey weliba saxiixu muslimka waxaa ku sugan markuu wareejinaayey nabigu dhabarkiisuu marsiiyey fa akhadanii min waraai dahri dhabarkiisa gadaalkiisu iga qabtay markaasuu inta wareejiyey gadaal dhabarkiisa gadaalkiisa uu nabigu iga qabtay fatanaawalanii min khalfi dahrihi waa riwaayad kale sababtoo ah dhinacaan marinta la marinaa gadaal nabigu inta hadda waxaa fudud hortiisa inuu soo mariyo hortiisa usoo mari waay inta qabto oo gacanta madaxa kusoo qabto hortiisa usoo mari waay laba dhibaataa ku jirta tan koobaad waxay noqonee cabdullahi ibn cabaas inuu dhex maro nabiga iyo sutradiisa waana xaaraan lama ogolo tan labaadna waxay noqonee ma'muumka inuu imaamka ka hormaro lamana ogolo marka gadaal in la marsiiyo saasaa keeni taasaa la keenay gadaal in la marsiiyo saasaa keentay labadaas dhibaata laga badbaada mideeda kaleeto waxay kutusaydaa dhaqdhaqaaqa nuucaasa salaada wax ka dhibi maa hadduu maslaxadii salaada yahay hadda nabigu waa qabtay waa jiiday waa xooga xaraka cabdullahi ibn cabaasna midigu inta ka socdo bidix tegay waa waa dhaqdhaqaaq badan iyo socod dheer soo ma jeeda salaaduna kuma burin cabdullahi ibn cabaas bidix dhanka bidix baa inta ka soo socday uu dhanka midig taayi cabdullahi ibn cabaas soo ma jeedid salaadna ugama burin marka dhaqdhaqaaqa nuucaasa inaan salaadu ku burayn ayuu xadiidku kutusaa ay kutusaa inay salaada ku burayn ayuu xadiidku kutusaa ahlucilmi waxay isweydiiyeen hadduu bidixda uga xirto oo uu sunadaas khilaafo sunadaas hadduu khilaafo bidixda uga xirto oo ku tukado salaadiisu maxay noqonee laba qowlay ka leeyihiin imaamu axmed ibnu xambal wuxuu maray waa buraydaa salaadiis waxna kama jiraan wy maxaa yaele nabigu dhaqdhaqaaqa iyo xarakaadka intaas leeg ma sameeyin haddii salaadiis ansaxayn saasuu maray waxay mareen jumhuurta culimmada sida madhabka xanafiyada maalikiyada shaaficiyada iyo weliba riwaayad imaam axmed oo waxa weeyaan xanaabilada gobol ka midana ay rajaxeen sheikhul islaam ibnu taymiya iyo qayrkood aimada jamaahiirtu waxay mareen bidixda hadduu ku tukado isagoo keligiisa salaadu waa ansaxayda salaadu waa ansaxayda laakiin karaahiyo wey sidii fiicneed iyo sunadiina wuu khilaafay calaa kulli xaal sida wanaagii sunadii tahay sariixa waa saas waa marka uu yahay laakiin waa goorma hal ma'muum markuu yahay wey hal ma'muum waa markuu yahay xadiidku wuxuu kaloo tusaa salaada dhexdeeda in la niyeysan karo imaamnimada nabigu keligiisuu tukanayey cabdullahi ibnu cabaasaa ku xirtay markaas waa qasab inuu niyeystay wuxuu u taagayaa midigtiisa waa inuu imaam u yahay imaamnimadaasna marka hore ma niyeysan markaasuu niyeysan salaada dhexdeeda marka waa lagu niyeysan karaa horena waa usoo marnay masaladaas xadiidku wuxuu kaloo tusaa salaada habeenkii salaatuleilka la iska tukanayo in marmar la isku jamacaysan karo laakiin waa haddaan sunno joogtaa laga dhigan haddii sunno joogtaa laga dhigto waa bidc hadda caawa kaleta waa isku jamacaysan kartaan idinka koox raga koox raga iyo koox dumar laakiin joogto maya taasuu xadiidku tusaya taas ayuu xadiidku uu tusayaa wuxuu kaloo tusayaa xadiidku cabdullaahi bni cabaas dadaalkiisa saqiiru ahaa cabdullahi bni cabaas markaas markaasuu inta tegey oo wuxuu seexday guriga habaryartiis maymuuna bint alxaaris oo umulmuminiin sawjadii nabiga ah sala allahu alay habeenka uu nabigu ku aadanya muxuu u seexanaa oo halkaas u aadaa inuu caawo salaatuleilka nabiga fiiriyo oo cilmi ka soo barto fiiri waana saqiir aabihi hooyo ay cayri maayaan hor darsiga adhi maayaan isagaa u fekeray caawo inta dheelmado guriga habaryartiis inuu nabiga kula tukado ee uu soo fiiriyo saqda dhexe oo uu cilmi ka soo xambaaro taasuna waxay kutusaydaa waxa weeyaan fadiilada ay lahaayeen saxaabada wa khaasatan cabdullahi ibni cabaas sidaas uu nabigu yeelay cabdullahi ibni cabaas jaabirna waa ka suganta saxiixmuslim jaabir bin cabdillahi wuxuu uhi nabigu taaganan bidixda uga xirtay markaasuu inta i qabtay oo i wareejiyayu midigta ibgeeyey kadibaa waxaa noo yimid ui jabbaar ibnu sakri saxaabi la yidhaah waa nagu xirtay midigtiiaan labadeenna istaagnay markaasuu inta gacnaha naqabtu gadaal noo riixay ui nabigu sala allahu alay slam labadeenna gadaalanta waana saxiix muslim taasuna waxay kutusaydaa hadday laba noqdaanna mawqifkoodu waa halkee gadaal hadday mid yihiinna waa horay waana siday jamaahiiru ahlicilmi mareen xadiis saxiixana saasay ku sugan xadiidkanuna waa kana tusay wa can anasin qaal sallaa rasuululahi rasuulka allaa tukaday sala allahu calayh wasalama faqumtu waan istaagay aniga iyo wayatiimun agoon khalfahu gadaalkiisa wa ummu sulaymna khalfanaa gadaalkeenna istaagtay muttafaqun calayhi walafdu lilbukhaariy lafdiguna bukhaari ayuu u sugnaaday xadiidkan kale wuxuu na barayaa haddii ma'muumiintu ay mid ka bataan meesha istaagayaan iyo waxa weeyaan qofka dumarka keligeed ah meesha ay istaagayd ayaduna waxa weeyaan hadday ma'muumiintu mid ka bartaan waxay istaagayaan gadaal midigta ma istaagi karaan sunnadii waxa weeyaan mid markuu ahay ahayd xadiidkii jaabirna waan ku sheegnay kii cabdullahi bn cabaasna waan ku sheegnay midkaan anasna waa saas waxa weeyaan wuxuu yidhi anas ibnu malik radia allahu canhu qaal sallaa rasuulu lahi sala allahu alay waslam faqumtu waan istaagay aniga iyo wayatiimun agoon khalfow nabiga gadaalkiisa marka haddii ma'muumiintu laba noqdaan meesha ay istaagayaan waa imaamka gadaalkiisa la sinaamayaan la sinaamayaan wa ummu sulaymna khalfana gadaalkeennay istaagtay ummu sulaymna gadaalkeennay istaagtay kaasuna muxuu ku tusaa wuxuu ku tusaa waxa weeyaan hal gabara hadday tahay waxa weeyaan ragga la istaagi maydee gadaalay keligeed istaageen ibnu rushdi wuxuu yidhi wax khilaafa male ana almar'ata alwaaxida hal qofoo dumar ah tusalli khalfa alimaam imaamka gadaalkiisay ku tukanay waan arki doonnaa nin keligiisa looma ogola keligiis meel nin keligiisa inuu meel keligii saf noqdo lama ogola haduusan weyn meel kale ugu tukado laakiin waxa weeyaan qofka dumarka ah keligeeda gadaal tegayda laba wiil ayaana horay keligood ku tukana la safame wax khilaafan ahlucilmiga dhexdooda male wax khilaafa ma laha haddii waxa weeyaan ay keligeed xataa dadka ay la tukanaydaa farqi ma kala leh maxramkeedii inuu yahay maxramkeedii inuu yahay wiilkay dhashay zawjkeedii iyo ajnabi inuu yahay isku mid la safame gabadhun zawjkeeda lama safanaydo gadaalay ku tukanay walaalkeed la safame aabbeed la safame wiilkay dhashana la safame waa sa gadaalay ku tukana gadaalay ku tukana waa noocaas hadday la safato wiilay dhashay ama zawjkeedii salaadu ma ansaxe ma kama ansaxaydo waa laba qowl ahlucilmigu leeyihin maaba bure iyo ma bureed ahlucilmigaaba isku khilaaf sida sunnadaa waxay tahay gadaal inay tagto ama maxramkeeda hadda nin ajnabiyana walaysan keligeed la tukanaynba ilaa khalwaaba imaanayda xaaraan baa imaanayda keligeed lama tukanayo marka waxaan halkaasna ogaanay waxa weeyaan keligeed haweenaydu meesha ay ku tukanayso meesha ay ku tukanayso wuxuu kale xadiidku daliilu yahay salaada sunada in laisku jamacaysto laakiin waa markaan sunno joogtaa laga dhigan sunno joogtaa waa markii aan laga dhigan wa can abi bakrata radia allahu canhu anahu abi bakra intaha waa soo gaaray ila nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam walxaal huwa nabigu raakicun uu rukuucsan yahay fa rakaca waa rukuucay abubakra qabla an yasila intuusan gaarin ilaa safi safka faqaala lahu nabiyu nabigaa ku yidhi sala allahu calay wasalam zaadaka allaahu xirsan dadaal allaha kuu siyaadiyo walaa tacud ha u laaban mar dambe rawaahu lbukhaari ayaa xadiidkan wariyey wazaada abu daawuuda abu daawuud wuxuu ku siyaadiyey fa rakaca wuu rukuucay abibakra duuna safi asagoon safka gaarin isagoon safka gaarin ayuu rukuucay uma mashaa kadibna waa socday ilaa safi asagoo rukuucsanoo lugey markaasu asagoo rukuucsan safkii gal uma mashaa waa socday ilaa safi safka ayuu u socday waana saxiix intaas laftirkeedu weliba marka salaadii uu ka baxaa nabigu yihi ayukum ladii rakaca duuna saf uma mashaa ilaa saf yuu ahaa kii waxa weeya inta rukuucay isagoon safka soo gaarin soo socday oo shanqaraay nabigu saas u weydiiyey waan markaa nabigu waana maqlaayey waana arkaayey markaasuu yidhi anigu ahaa markaasuu yidhi ilaahay dadaal ha kuu siyaadiye mar dambe ha u laaban afar shay ayuu sameeyey abubakr afar shay ayuu sameeyey kan koobaad waxay tahay waa uu soo orday sida riwaayadaha gobol ku sugan waa uu soo orday marka shanqartiisa ayaa nabigu maqlay sala allahu calayh wasalam taas waa mid waa uu soo orday shanqartiisaa nabigu maqlay sala allahu calayhi wasalam taas waa mid oo arrintaas wuu sameeyey miday aheed tan labaadna waxay ahayd asagoon safka gaarinu uu salaadii xirtuu rukuuca uu rukuucay tan saddexaadna waa uu socdo waa uu socdo markaasuu safkii galay isagoo rukuucsan tan afraadna asalaam calaykum nabigu markuu ka yimid asalaam calaykum ka yimid oo meeshuu fadhiyay oo waa ka nabiga la hadlaaya oo ragcadii rukuucda uu kusoo gaaray waa tirsaday afartaasuu sameeyey nabiguna wuxuu ku yidhi dadaal allaha kuu siyaadiyo ee ha u laaban waxa nabigu u diidayo uu leeyahay ha u laaban maxay yihiin ma soo socoshadii uu soo ordaya oo wuxuu leeyahay tartiib u soo soco ma rukuucdii isagoon safka gaarin uu rukuucaya oo wuxuu leeyahy war safka adoon gaarin xidhanin salaada mase waa socodkii uu rukuucda ku socday oo wuxu leey war markaas rukuucsan tahay dhaqaaqi mase waa ragcadii uu tirsaday oo wuxuu leeyahay hadda kadib ha u laabanoo rukuucda inaad kusoo gaarto ragcadaas kuuma jirtee ragcadaasa tirsan afartaas waa midde midda nabigu le ha u laaban taasaa muhim in la fahmo afartooda midda nebigu leeya ha u laaban waxay tahay orodkii salaada intuusan gelin uu soo orday taas wey middaas wey bes waxaana noo cadaynaya xadiiska bukhaariy muslim oo soo socda abu hurayra middaasaa nahyigu ku soo arooray salaada marka qofku u soo socdo lama ogola inuu ordo ama ragca ha ku dhaaftay ama waxa weya ku dhaafin ama salaadanama ha ku dhaafto mamnuuc wey inaad soo oroda waxa weya dad badan wdufdufdufduf aad maqle waxa weeyaan markaasay masaajidka xataa kuwii tukanayey ayuu shaki gelina kumaba sii jiraan dadkan colaadu daashatay oo maalin walba geeri sugka kumaba sii jiraan balaayaa dhacda isley qaar waaba soo qayli jirin hadda inkastoo alxamdulilah taas hadda waa dhamaatay in allah maca saabiriin in allah maca saabiriin arki jirna masaajidda waagii hore macnaha is sabar wey oo isug hay hortay madaxa soo qaadi imaamku la hadla in allah maca saabiriin in allah maca saabiriin uu leeyay marka alxamdulilah hadda taas waa baaba'daan isleeyahay ilaahay baa ku mahadsan marka waa arrintaas waa mamnuuc wey ma banaana markaad masaajidka usoo socdo ama ragcadu ha ku dhaafto ama yay ku dhaafin tartiib usoo soco daas wey amaa inta kale oo saddexda kalea saddexdaba waa sunna waana banaanyi adoon safka gaarin aad rukuuci kartaa haddana waa socon kartaa waa geli kartaa ragcadana waa aad tirsana waa kuu jirtaa saddexda kale waa saas maxaa caddaynaya waxaa caddaynaya in waxa weeyaan adoon la gaarin safka aad rukuucdo kadibna aad socoto xadiidka cabdullaahi ibnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr sanad saxiixa waxaa uga sugan ibnu khusayme uu wariyey wuxuu mimbarkuu koray markaasuu yidhi idaa dakala axadukum اlmasjid wannaasu rukuuc falyarkac xiina yadku qof idin ka mida hadduu masaajidka soo galo oo uu arko dadkiioo rukuucsan ha rukuuco uma liyaduba kadib ha tukubo raakican isagoo rukuucsan horay ha u sulsulo xataa yadkula ilaa uu ka galo fi safi safka faina dalika sidaas in la yeelaa asunna waa sunadii nabiga saxaabi waa sunna haduu yihahdo sunadii nabiga ibnu khusayme saxiixiisay ku taalla marka in adoon safka gaarin haddii meeshaad ka qabqab leedahay waxba ha qabqablayni waxa weeyaan iska rukuuc meeshaada ku xidho tartiib inta sulsulshiid marka gal safka gal safka sidaasaa sunnadiiya sidaas ayaa sunnadiiya marka in la rukuuco qabla saf iyo in la socdo labadaba cabdullaahi bnu zubayr oo saxaabi ah maahan sheikh caalimahoo ka dambeeyey waa saxaabi waxa uu ku hadlaana waa sunnu yidhi ma ahan ra'yigiisa saxaabi hadduu yidhaha waa sunnana waa xadiis marfuuca sunnadii nabiga ula jeeda sida raajixa waa sidaas oo sawaabka oo lagu yaqaan cilmusul cilmi usul xadiidka waa noocaas marka halkaas waxaan ogaanay labadaas waa sunno maxaa soo haray ragcada ma ku jirtaa mise uma jirto ragcada shaki male ayado inay u jirto ayadoo ragcada war male mar haddaad rukuucda ku soo gaarto ragcadii waa kuu jirtaa salaadaada ha fasahaadin oo ragco kale ha ku soo dari qaar inta istaagaanay ragco kale ku soo daraan waxa weeye salaadaada ha iska fasahaadin ragcad dheeraada hadaad ku darto waa kaa buri salaada ragcadii aad rukuucda ku soo gaartay waa kuu jirtaa ragcadaas waa kuu jirtaa waana madhabka jamaahiiru ahlicilmi afarta madhabood sidaasay qabaan keyrkoodna sidaasuu qabaa waa sida cabdullaahi ibnu cumar ku tegey waa sida cabdullaahi ibnu mascuud waa sida zayd ibnu haabit waa sida keyrkood oo saxaaba ka sugan oo ay asaaniid saxiixa ugooda sugan waxaa ka mid a adiladeeda loo daliishaday xadiidka abu hurayra wuxuu yidhi rasuulka sala allahu calayh wasalam man adraka ragcatan min asalaa qofkii soo gaara ragca salaada ka mid ah faqad adraka salaata salaadaas qofkaas waa soo gaaray xadiiska bukhaari ayaa wariyey muslimna waa wariyey xadiidkaas man adraka man adraka ragcatan ragcatan taas waxay ahlucilmigu ku fasireen rukuucda waxay ugu fasireen waxay ugu fasireen waa sidaana dhegayso waxaa caddaynaya riwaayadda ibnu khusayme xadiidkan abu hurayra sidaanay ku soo aroortay riwaayadda ibnu khusayme wuxuu yidhi man adraka ragcatan min asalaati qabla an yuqiima alimaamu sulbahu fiiri man adraka ragcatan min asalaat qofkii ragcada soo gaara salaada ka mid ah qabla an yuqiima alimaamu sulbahu intaan imaamku dhabarka taagin intaan imaamku dhabarkiisa soo toosin qofkii ragcada soo gaaraa faqad adraka sala qofkaasaa soo gaaray salaada markaa in ragcada loola jeedo rukuucdii riwaayadaasa fasire riwaayadaas ayaa fasirayda waxaa kaloo sii ayidaya abu hurayra baa laga wariyey oo abu daud iyo daarqudni iyo xaakim iyo bayhaqi iyo qayrkooda wariyeen sheekh naasidiin albanina silsilatu xadiis saxiixa iyo waxa weyn irwaa qaliilka labadaba waa ku xoojiyo qawi uu ka dhigay xadiiskaas shawaahidiisa waxay tahay sidaanba idaa jiitum haddaad timaadaan ila salaati salaada walxaal naxnu anagu sujuudun aan sujuudsannahay annagoo sujuudsan haddaad timaadaan fasjuduu sujuuda imaamka markaad u timaaddo siduu yahay ala noqdaa dad badan salaada saddex meelood ay ka yaqaaniin imaamka uga xirtaan hadduu taagan yahay waa ku xirtaan hadduu rukucsan yahayna waa ku xirtaan hadduu ataxyaagayana waa ku xirtaan inta kale ma yaqaaniin isagoo sujuudsan day u yimaadaan meesha isagoo muturaad ugu imaanaya masaajidka oo meesha muslimkiina waa sujuudsan yahi war foolxumadaada maadan is arkay ibliisaa ka haray markii la sujuudo waxaa meesha ku taagay mar haddaad timaado imaamka siduu yahay la noqda allahu akbar siduu yahay noqo annagoo sujuudsan haddaad timaadaan sujuuda hana tirsanina ragcadaas ma aadan soo gaarin ragcada soo ma jeedin walaa tacudua waman adraka ragca qofka rukuucda soo gaaraa faqad adraka salaata qofkaasaa salaada soo gaara xadiidkaas aad usii ayidaya xadiidkan abu abub abibakra na waa u daliishadeen oo waa soo gaaray nabigoo rukuucsan nabigu markuu salaadii ka baxay uu yahay yaa waaye qofkii rukuucay ee soo dhaqaaqan asaga u jawaabay taasuna waxay tusa inuu salaadii ka baxay sooma inuu ka baxay aniga uu yidhi waktigiiyaa la joogay haddii ragc dhimata nabigu istaaga ragcadii la imaan u dhihila waana xadiis saxiixulbukhaariga ku sugan waa xadiis saxiixulbukhaariga ku sugan cabdullahi ibni cumar ibn alkhadaab waxaa sanad saxiixa uga sugan ibn abi shayba iyo bayhaqiya wariyeen inuu yidhi idaa ji'ta walimaamu raakicun haddaad timaaddo imaamkoo rukuucsan fa wadacta yadayka calaa rugbatayka ood labada calaacalood saarto labada jirib qabla an yarfaca ra'sahu intuusan madaxa soo qaadin faqad adragta waad haleesha waad haleeshay marka ragcadii inuu haleelay sidaasuu saxaabigaasuna dhiibi waa cabdullahi bni cumar sidaasoo kale cabdullaahi bni mascuud ay ka sugantao zayd ibnu wahab wuxuu yidhi waxaan soo raacay oon la soo baxay cabdullaahi bni mascuud gurigiisa masaajidkaa nimid markaan dhex bartanka marayna masaajidka rakaca alimaamu imaamkiyaa rukuucay fakabara cabdulaahi cabdulahi waa allahu akbar uu yidhi uma rakaca waa rukuucay wa rakactu macahu ana waa la rukuucay uma mashaynaa raakicayni anagoo rukuucsana socono labadeeniyo rukuucsan aan soconay sunadaasuna waa maqanta anagoo rukuucsan aan soconnay xataa intahaynaa ilaa safi ilaa aan safkii gaarnay xataa rafca alqowmu ruusom ilaa markaas uma dadkii madaxa soo qaadeen xoogaa imaamyaalkaasuna salaadda inay ku xasilayeena muuqan maanta waxa weya halkaa masaajidka dhex bartankiisa haddii qof ku rukuuco ma u malaynaydaa madaxa intuusan qaadin inuu saf gelaayo maya neeftaaba kugu xirmayda saad uga daba neeftuurada u eriyeyda marka falamaa qada alimaamu salaa imaamkii markuu salaadii dhameeyey qumtu ana anigu waa istaagayo waan istaagayo wa ana araa lam udrig anoo u malayna inaanan ragcadaas soo gaarin maadaama aan rukuuc kusoo gaarona faatixadii akrin faakada biyadi cabdullaahi markaan istaagayo gacanta ugu dhaw cabdullahi markaas u jiiday waa i fariisiyey wa qaala inaka qad adragta wuxuu yidhi waa haleesha ragcadii waad gaartay ta gacanta ku dhaw xoog u fariisiyey ila garabkiisuu ku tukanaa ragcadii waa soo gaartay cabdullahi ibn mascuud ay sunnadaasuna ka sugan tahay ibnu abi shayba iyo daxaaw iyo bayhaqi ayaa wariyeen sanad saxiixay uga sugan tahay abi umaamata ibnu sahal wuxuu yidhi zayd ibnu haabit aan arkay oo masaajidka soo galay dadkuna ay rukuucsan yihiin dadkuna fa mashaa waa socday xataa amkanahu alla yasila ila safi wa huwa raakicun marki ilaa uu is yidhi safka gaari maydid kabara allahu akbar uu yidhi fa rakaca waa rukuucay uma daba waa tukubay hore u socday waa tukubay hore u socday wa huwa raakicun asagoo rukuucsan xataa wasala safa ilaa safka uu gaaray waxaa ku jirtay uma yactadu bihaa ragcadaasna waa tirsan jiray ragcadaasna waa tirsan jiray abubakr laftirkiisa sidaasuu yeeli jiray ragcada markuu rukuucda kusoo gaaro waa tirsan jiray marka axaadiistaas iyo ahaarta saxaabada oo fahamkoodiiya dhammaan waxay tusayaan in qofkii rukuucda soo gaara ragcadii soo gaaray waxaa hartay oo kaliya mas'ale marka la isbaatinaa ahlucilmigu waxay yidhaahdaan waxaa loo baahan yahay afar shay daliilka in la sheego wejhul istidlaalka qaabka loo daliishanaana la sheego qaabka loo daliishanaana la sheego tan kaleeto mukhaalif hadduu jiro oo masalada culummo khilaafta ay jirto waa in la sheego mukhaalifkaas daliil waxa uu daliishaday waana in laga jawaabo marka maslada hadda waa suganta adiladeediina waa sheegnay wajibislaalkeediina waa sheegnay laakiin mukhaalifaa jira oo culummo dhahaydaa jirta afarta madoobood aan ahaynaa jirta oo le qofkii rukuucda ku soo gaari ma soo gaari daliilna way haystaan xadiis saxiixay daliishanayaan oo waxay leeyihiin man lam yaqra' biummi lqur'aani falaa salaata leh qofkaan faataxo akrin salaad ma laha laakiin jawaab oo saxiix ah oo waxa weeyaan daahira ay ka jawaabeen jamaahiirtu waxayna tahay sideeda qofku hadduusan usuulka oqoonin daliil iyo istidlaal waxba kama fahmi karo waa un iska dhegaysti waxay tahay daliilkaas waa daliil caam ah qofkii keligiis tukanaayey waa soo gela man lam yaqra' biummi lqur'aani falaa salaata leh qofka imaamkaaha waa soo gela ma'muumkii waa soo gela kii istaagga ku soo gaaray waa soo gela qofkii un tukanayay ka hadla xadiidku xaalad gaara ka hadli maa xadiidkaas waa caam laakiin adilada aan hadda sheegayna waa khaas xadiidkan abibakr ee bukhaari waa khaas xaalad gaaruu ka hadlaa xaalad gaara qofkii imaamka ku soo gaara rukuucda ragcadaasi waa u jirtaa xaaladaas gaarka u ka hadla daliil caam iyo khaasna maba iska hor yimaadaan maba iska hor yimaadaan waxa weeyaan xadiidkan abibakr bukhaari iyo adilada kale waxay tusayaan rukuucda qofkii ku soo gaaray ragcadaas waa u jirtaa xadiidkaasuna waa caam inta kale ka hadla xadiidkaas waa caam xaaladaas xadiid kale caddeeyey inaysan ku jirin intii kaleu ka hadla marka qofkii keligiis tukaayan faatix akrin uma jirto imaamka hadduusan akrin uma jirto ma'muumka xaaladaas maan inta kaleeto hadduusan faatix akrin ragcadaas uma jirto dhammaan intii kalu caam ku yahy marka caam iyo khaasna saasaa loo daliishaday oo waxa weeyaan khaas iyo caam iskamaba hor yimaadaan waxaa la leeyahay kanu xaalad gaaru ka hadla kaasuna caam intii kalu ka hadla soo ma jeedi idan marka waxaan isleeyahay markaas kadib waxa weeyaan mar haddaad rukuuc ku soo gaarto shaki yaro xataa kuma jiri karo ragcadaas inaad soo gaartay ee ragcada salaadaada wax dheeraada ha iskaga darin wazaada abu daawuuda fiihi farakaca duuna safi uma masha ila safi wa can waabisata bni macbadin aljuhani waabisata bni macbad aljuhani radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii alle ra'aa wuxuu arkay rajula nin ninkaasoo yusallii tukanaa khalfa safi safka gadaalkiisa waxdahu keligiis xaalu yahay fa amarahu nabigu ninkaas wuxuu amray an yuciida salaata salaadaas inuu soo celiyo salaadaas soo celi uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam rawaahu axmeda wari abu daawuuda watirmidiyu waxasano xasanu ka dhigay wa saxaxahu ibnu xibaan ibnu xibaanna waaba saxiix yeelay xadiidka xadiidka waa bisr ibnu macbad aljuhani radia allahu tacaala canhu waa xadiis xasana aimo badan ayaa xoojiyeen xadiidkaas waxa weeyaan imaamu tirmidi xasan uu ka dhigay imaamu lbaqawina sharxu sunnaha ayuu xasan uga dhigay sidaasoo kale sheekh naasiudiin albanina irwaa lqaliilka waaba ku saxiix yeelayba idan markaa xadiidkaas waa xadiid haabit ah waa xadiid haabit ah nabiga suban sala allahu alay wasalam waa bisr ibnu macbad wuxuu yidhi nabigaa arkay nin tukanaa safka gadaalkiisa isagoo keligiisa nabigu ninkaas wuxuu amray inuu salaada soo celiyo axmed iyo abu daawud iyo tirmidiya wariyeen tirmidiya xasan ka dhigay sidaan sheegnay baqawina xasan uu ka dhigay sharxu sunnaha ibnu xibaan waa saxiix yeelay sheekh naasiudiin albani waa saxiix yeelay waa xadiis haabita marka oo xujo ah xadiiskaasu xadiidkaas wuxuu tusaa qofkii salaada keligiis meel ku tukada oo macnaha imaamuu ku xirtay safna ma gelin ilaa waan soo ogaanay safka meeshuu ku leeyahay kaliga aad tahay midigtiisaad leedahay haddaad mid ka badantihinna gadaalkiisa waa inuu dad kale la saftaa marka safafkii kale ma gelin keligiisu meel istaagay soo celi in la yidhaahdo qofkaas ayay tusaydaa soo celi haddii la yidhina waa inaan salaadiisii ansixin wey waa inaan salaadiisii ansixin sidaas ayuu tusaa xadiidka jamaahiiru ahlilcilmi waxay mareen salaadu ansaxee qofka keligiis gadaal ku tukada laakiin sidii fiicneed ayuu seegay waxayna u daliishadeen xadiidkii abibakra xadiidka abibakra ayay u daliishadeen oo qaabkay ugu daliishadeen xadiiska bukhaari wey say ugu daliishanaan waxay yidhahdeen abibakra sow salaada ma xiran isagoon safka soo gaarin sow ma socon ilaa uu safka tegey qaybtaas oo uu socday sow salaad kuma jirin qayb marka salaadiisii kamid a ayuu keligiis safka gadaalkiisa jooga yidhahde waa taasayna qaabkaasaan u daliishanayna marka qofkii qayb ka mid a haddaysan ku burin ayadoo dhamana ku buri madayda ayadoo dhamana ku buri mayda qaabkaasay u daliishadeen qowlka labaad waa qowlka madhabka imaamu axmed waa riwaayad imaamu maalik waana jamac badan ee fuqahada iyo muxadiiinta ka mid a sida xaafid ibnu rajab fatxulbaariga uu ku sheegay waxay yidhaahdeen qofkaas salaadiisu ma ansaxaydo ma ansaxaydo isku midna ma ahana waa ka jawaabeen xadiidka abibakra waxay idhahdeen laba shay farqiga udhaxeeya qofku inuu inta salaada xirto uu socdo safka ku tago isagoo rukuucsan waaba sunaba taas haddii imaamku madaxa uusan soo qaadin ee uu ku gaaro khalaas ma tukan waxa weya safka gadaalkiisa kuma tukan ee waa ku gaaray salaadii laakiin haddii imaamku madaxa soo qaado waa dhibaa ugu jira idan marka waxay yidhaahdeen xadiidkan waabisa oo haabitka ah ayaa tusaya nabi maxamed ayidhi ku soo celi maadaama nabigu ku soo celi uu yidhi waxay tusaydaa inaysan ansixin wey salaadiisii sidaas ayay u daliishadeen qowl waxaa jira kala qaadaya qowl kala qaadaya ayaa jira waa qowlka xasanulbasri ka sugan sida ibn abi shayba uu wariyey ibnu qudaamana ka sugan sheekh naasudiin albani waxaan rabaa sheikhulislaam ibnu taymiyana uu u gargaaray fataawaha alcalaamatu ibnu qayim iclaam muwaqiciinka uu ugu gargaaray qowlkaas wuxuu yahay waa la kala qaada qofku safka hadduu boos ka helo halkaasuu ku tukanaa hadduusan ku tukanna salaadu u ansixime hadduu boos ka helo safka waa inuu ku tukadaa meeshaas isagoo meel keeni kara safkii oon safkii buuxin hadduu meel dambe iskaga xirto oo uu iskaga tukado salaadiis wax kama jiraan nabigana yidhaha la soo celiyo haday ansaxdana soo celi ma dhiheen waa qofkii meel keeni kara safkii oo meel ka banaan tahay oo keligiis gadaal ku xirta laakiin qofkii aan boos heli karin ee keligiis iska istaaga salaadiisu waa saxiix waxna kama biin maxaa yeelay waa awoodi waaye waxaana la ogsoon yahay oo qaacidadu ay tahay falaa waajiba maca alcajzi shay haddaad awoodi weyda waajib kuuma ah waa qaacida kulliye ah falaa waajiba maca alcajzi walaa muxarama maca daruura waa tan qaacidadu ahe qaacidadii fiqiyadaha waxa weeyaan falaa waajiba maca alcajzi shay haddii la kari waayo waajib ma noqdo daruuro hadday timaadana shay xaaraamu ma jiro qofka ka xaaraam marka waxa weeyaan qofka hadduu awoodi waayo waa ka dhacay sidaas qowlkaasaana qowlka adilada jamcinaya hadduu qofku boos ka heli karo safka oo uu keligiis tukado ma ansaxayo hadduusan boos heli karin oo uu waayo boosna keligiisu gadaal ku xidhana mideeda kale waa inaad ogaado daabidka ah qofkaanu salaada gadaalu ku tukaday keligiis iyo kuma tukan daabid maxaa u ah qofku meeluu istaagay salaadiiu xirtay salaadii ayuu xirtay intaan rukuucda madaxa imaamku ka soo qaadin haddii qof kale la soo istaago keligiis ma tukan o hadduu inta socdo safka galo intaan imaamku madaxa soo qaadina keligiis ma tukan taasuna waa daabid kale taasna waxa weyn cabdalla saalex fawsaan waxa weyn minxaha ayuu ku sheegaya taasaa daabit intaan imaamku madaxa soo qaadin haddii qof kale la soo istaago safay noqdeen haddii waxa weyn unta tukubo gala safka hor safka ka horreeyay booska helana safay noqdeen keligiis maba tukan marka ee qofkan laga hadlaa waa qof halkaas ku tukaday oo waxa weyn ragcadii tukaday ayadoon qof kale uusan helin safkiina uusan gelin qofkaasaa labadaas loo kala qaada inuu meel waayey waa u ansixi isagoo meel heri karin meesha iskaga tukaday soo celiyaa laleey siduu nabigu u yihi sala allahu alay wasalam markaa sidaas weey walahu walibni xibaan ibni xibaan waxaa usugnaaday can dalqin dalqi ibni caliin radia allahu canhu laa salaata salaad uma sugnaan limunfaridin qof keligiis ah khalfa safi safka galaad gadaalkiisa qof safka gadaalkiisa keligiis iskaga tukaday wax salaada male wax salaada male xadiiskaasna waa saxiix haabit xadiiskaasna waxa weeyaan waa saxiix oo haabit ah qofkii safka gadaalkiisa ku tukada waxa weeyaan wax salaado male shekh naasudin albani irwa alqaliilka ku saxiix yeela laakiin wahmiyaa ku jira xaafidka uu wahmiyey walahu can dalqin uu yidhi meeshaas xoogaa wahmiyaa ku jiro dalqi ma laha xadiidkan ma warine waxa weeyaan saxaabiga wariyey waa cali ibnu shaybaan cali ibnu shaybaani ayaa wariyey xadiidkaas cali ibnu shaybaan ayaa wariyey ee xadiidka can dalqi ibn cali ma aha marka intaas xaafidku ayuu wahmiyey laakiin sida kale xadiisku waa haabit oo waa sugay wuxuuna tusa xadiidkii ka hore xukunkuu tusayy oo ah in waxa weeyaan qofka keligiis tukaday asagoo boos heli kara inaan salaadu ka ansaxayn in isagoo boos heli kara waxaan ugu daraynaa waxa weeyaan laa waajiba maca alcajzi qofku wax uu ka cajisa waajiba kuma ah waa qaacida marka waa noocaas wasaada dabaraani wuxuu ku daray min xadiidi waabisata alaa dakalta ninkii keligiis meesha ku tukadoo nabigu yidhi salaada soo celi uu wuxuu nabigu ku yidhi yay yidhaahdeen alaa dakalta war maxaad u geli weyday macahum awijtaragta rajulan ama nin maxaad usoo jiido wey laba shay mid maxaad u samay weyd boos hadduu banaan yahay maageshi haddaad boos weydayna safka hore maa mid ka jiidati ood labadiinu safataan marka xadiidkaas muxuu faa'iday laha hadduu sugnaa lahaa qofkii xataa boos waa inaan loo ogolayn ee uu mid jiido lahaa inuu mid jiido lahaa laakiin ma sugno waa daciif oo waxaa sanadka uga jira nin la yidhaahda sariih ibnu ismaaciil xaafidku taqriibka wuxuu ku yidhi waa matruuq marka waa eber wey xadiidkiisu isagaana la tafaruday siyaadada ah awijtararta rajulan ilayka isagaa la tafaruday ibnu cadi wuxuu yidhi wuxuu wariyaa axaadiis aan qof ku raacaa jirin weliba kuma sii jiraan kuwa uu shacbi ka wariyo tanuna waxay ka mid tahay xadiisu shacbiyu ka wariy kanuuna shacbi ka wariyeyba axaadiis munkaruu ka wariyaa huy marka munkarkaasuu ka mid yahay xadiidkaanu mideeda kale soo jiidashadu imise fasaaday keeni qof iska tukanaya haddaad sheegada ku dhartood jiido argagax imisaa ku dhicin dhibaataa ku imaan salaadiisi xataa say kale baan safka dham argagixi oo wuxuu isleeyahy dhibaata ka dhacday masaajid mideeda kale safkii hore too la rabay in la buuxiyo adaa meel ka banayna meesha aad ka banayday saa loo gela ilaa safka horeeta in la buuxiyeyha imise fasaadaa ku jirta marka marka safkii horetana meela ka banaanaane ninkiina salaadiisi waad ka tashwiishine jamaacadii oo dhanna waa aad tashwiishine xadiidkuna waa munkare wax sugan ma aha idan wax lagu dhaqmo ma ahan qof jiidashu wax jirana ma aha wax jirana ma aha وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي وحو يري إذا سمعت مركات مقشان الإقامة أقنك فامشوا صو صعدة إلى صلاة صلاة صو صعدة وعليكم دشينا وحا أهاضي السكينة حسلوني والوقار الدقنان ولا تسرعوها سو دقدقننا فما أتركتم واحد سو قارتان فصلوا تكذا إمامك لا تكذا وما فاتكم وحي إن كتغنا فأتموا لما استرى متفق عليه واللفظ للبخاري حديث كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه البخاري ومسلم وريان نبي وحوري صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة أقنك هتات مقشان فامشوا إلى صلاة صلاة أسوى صعدة وعليكم السكينة وعليكم السكينة تا لبضوا بنان هدي ليرا وعليكم السكينة وقبر مقدمة يمتدى مؤقرا وعليكم دوشينا وحا هاضي السكينة حسلوني إيا والوقار الدقنان هتات كردك توفت حدانا وحوين واسم فعل أمر وعليكم لازما وواحد لازمتان السكينة حسلوني إيا والوقار الدقنان واسم فعل آه واسم فعل كلبضوا بنان marka xadiidka wuxuu tusaa oo kow daliil u yahay qofka aqinka marka uu maqlo waxa weeyaan inuusan soo degdegin aqinka markuu maqlo dadku ma markay soo cararaan oo yaan ragcada ku dhaafin isleey waa inaan la soo degdegin marka xaalad kasta oo ka mid ah ama ragca ku dhaafa isdheh ama salaadoo dhan ha ku dhaafto hadday rabto ama qayb kale ha ku dhaafto ama takbiirta ugu horeyda ha ku dhaafto waxa weyn marnaba waa inaadan soo degdegin amarka nabigana aad qaadato oo aad iska soo socoto adoo degan oo xasiloon mideeda kale nabiga sala allahu calayhi wasalam waxaa ka sugan inuu yidhi sida xadiis saxi muslimka ku sugan fa ina axadakum idaa kaana yacmidu ila salaa fa huwa fii sala qofku markuu salaada usoo socdo salaaduuba kudhex jira ajarkii salaada kudhex jira qof salaad kudhex jira ma ordaa marka maya idan markaad salaada usoo socoto aqinka aad maqasho ha ordi tartiib usoo soco mideeda kale orodka fasaadku keena waxaa ka mid ah marka aad soo orodo salaada aad xidhato allahu akbar adoo neeftuura ayaad xidhana aawa khushuuci marka aawa khushuuci waxaa la rabay adoo degan oo khushuucaya oo qirada la soconaya oo imaamka dhegaysana inaad xidhato adoo neeftuuraya haddaad xidhato ibr wey marka calaa kulli xaal xadiidka wuxuu nabi maxamed diidayaa sala allahu calay wasalam marka salaada loo soo socdo in la soo ordo taasaa nabigu diidaya sala allahu calayh wasalam waxaa kaleeto oo xadiidka laga qaadanaa wax alla m waxaad soo gaarto imaamka salaadiisa inaad ku xidhato meel alla meeshaad ka soo gaarto isagoo taagan haddaad soo gaarto allahu akbar ku xidho asagoo rukuucsan haddaad soo gaarto allahu akbar dheh ku xidho asagoo fadhiyo haddaad soo gaarto allahu akbarre ku xidho isagoo sujuudsan haddaad soo gaarto allahu akbarre ku xidho soo ma jeed marka si alla siduu yahay waa inaad la noqoto si alla siduu imaamku yahay waa inaad la noqoto meeshaas waxa weeyaan marka waxaa uu diidayaa imaamka inta u timaado isagoo salaad ku jira inaad iska istaagto marka nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam famaa adragtum waxaad soo gaartaan fasalluu tukada halkaas waxay ka qaateen jamaahiiru ahlicilmi waxay ka qaateen haddii salaada uu soo gaaro qofku xataa tashahudka ugu dambeeya jamaacadii waa soo gaaray saasay yidhahdeen hataa tashahudka ugu dambeeya hadduu soo gaaray jamaacadii waa soo gaaray sidaasay yidhahdeen jamaahiirtu sidaasay mareen waa qowlka xanafiyada waa shaaficiyada waa rawadi mashhuurka axmed ibn xambal iyo qeyrkooda qowl kalaa jira oo ah jamaacada waxaa lagu soo gaaraa waa qowlka maalikiyada iyo riwaayadda imaam axmed waa riwaayadda uu doortay shekh islam ibnu taymiya waxa weeyaan ku doortay fataawaha haddii aad ragco soo gaarto jamaacadii waa soo gaartay ragco wax ka yar haddaad soo gaartana jamaaca ma aadan haliilin jamaaca la-aanaad maanta tukatay sidaas weeyaan maxaa u daliil ah oo ay deliishadeen ila qolada hore waa aragnay waxay deliishadeen xadiiskaas oo saxiix ah oo nabigu uu yidhi sala allahu alay waslam famaa atragtum fasaluu intaad soo gaartaan la tukada intaad soo gaartaan la tukada taasay deliishadeen waxay deliishadeen aimadan kale ee yidhaahdeen qofku hadduusan ragco soo gaarin jamaaco ma soo gaarin xadiidka nabiga sala allahu alay wasalam man atraka ragcatan min asalaati faqad atraka salaa qofkii ragco soo gaaraa salaad soo gaaray saasuu nabigu yidhi sala allahu alay slm qofkii ragco soo gaara ayaa salaad soo gaaray waana xadiis saxiixu haabit marka waxay yidhahdeen qofkii aan ragco soo gaarin salaad ma soo gaarin mideeda kaleeto labada daliilna kanaa xoog badana yidhahdeen maxaa yeelay kanu sariix u u caddeeyey qofka ragco soo gaara inuu salaadii jamcadii soo gaaray xadu sheeg laakiin xadiidka hore un ku xirtu yidhi la tukadee inaad soo gaartay jamaacadii iyo inaadan soo gaarin kama hadlo mideeda kale xadiidkan waa manduuq kan kalena waa mafhuuma yidhahda oo maadaama nabigu yidhi ku xirta waxaa laga fahmaa in jamaacadii la soo gaaray ilaa nabigaa yidhi waxa weeyaan famaa atragtum fasaluu maadaama uu nabigu yidhi la tukada waxaa laga fahmaa in jamaacadii la helay waa mafhuum laakiin kan waa manduuq man atraka ragcatan min asalaati faqad atraka salaa ragca qofka soo gaaraa salaad soo gaaray manduuq iyo mafhuumna waxaa xoog badan manduuq marka daliilahaan aad waxaa xoog badan ragco wax ka yar inaan jamaaco lagu haleelin laakiin ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sidaa sheekhulislaam ibnu taymiya oo kaleeto fataawaha ataxiyaad iyo markaad ku soo gaarto baa la kala qaada saad yeeli laheed haddaad masaajid kale ogtahay ood ka gaaraydo hal ragco iyo wax waa u orda waxba ku xidha mayd ataxiyaad salaadii jamacada ku seegtay ka carar meesha masaajid kaleoo jamaaca ku gaarayda haddaad ogtao ragca iyo ku gaarayda kaasaad aaday haddaad masaafir tihiinoo jamaaca dambe in la ogaa banaanta illa haddii masaafir la yahay masaajida wadooyinka laga dhiso oo wadamada muslimka laamiga iyo wadooyinka lagu safraa masaajida laga dhisaa masaafirka bisa loogu talagala oo ku tukan dadba ma degana meesha haduu rabo marka jamaacadii timaad waa ku tukan waana banaanta o ahlucilmigu taas iskuma haystaan jamaacaadka yagaan masaajida laga ogo kuwaas maya kuwaas waa la isku haystaa khilaaf weynaa ka taagan kutuba dhabaa laga alifay keligood wax sal iyo reeda male iyo war waa leeyihiin waa la isku haystaa iyaga laakiin kuwaas musaafirka waxa weeyaan iyaga laiskuma haysto markaa haddaad jamaaco kale heli karto masaafir tahayna ku xidhan maydi midda atixiyaadka jamacadada musaafirkaa tugaya haddaadan jamaaco kalena hayn masjid kalena aadan hayn atixiyaadkaaga iskaga xidhana kaaga dari mayda khayra marka saasaa loo kala qaada ee hadda atixiyaadka iyadoo lagu jira meesha iska istaagto taas maya hayla nabigu wuxuu yidhi hadii lasoo gaaro ku xirto waxaad soo gaartan la tukana soomaali ma dhihin marka waa iskala tukani waa la tukanay sidaas kala qaadkaa ayaana axsan oo wanaagsan wamaa faatakum wixii idinka tegay faatimu dhammaystira intii kaa tagtay markii imaamku salaada ka baxo dhammaystira fa atimuu axadiidkaasu ku soo arooray riwaayadaha agarkooda riwaayad ku soo aroortaa jirta wamaa faatakum faqdu wixii idinka tegayna qalleeya khilaafa markaas halkaas ka istaagay oo waxaa la yidhi qofka masbuuqa masbuuq waxaa la yidhahdaa qofkii salaada imaamka hortiis xirtay oo gadaal uga soo xirtay a waxa la yidhaha magaciisa masbuuq waa qofkii laga hormaray qofkaas salaada marka uu ku xirto imaamka intaas uu soo gaaray ma salaadiisa isaga awelkeediiya mase awelkii maan awelkii waa ka tegay waa salaada aakirkeedii waa midee khilaafay isku khilaafeen fuqahadu maalan cisha la tukanaayey ayadoo laba ragca ku dhaaftaadka masbuuqaata waa lagaala hormaray waad ku xidhatay labadan ragcood la tukatay imaamka ma labadii ragcood salaadaada u horreydaya mase waa labadii dambe midii la yidhahdana xuguna ka dhalana oo haddii la yidhaahdo waxa aad hadda soo haleeshay waa labadii ragco adiga kuugu horreeyey imaamkana waa labadii ugu dambeydey adiga labadii horey kuu tahay hadii la yidhaah markii salaada uu ka baxo imaamkood istaagto labada ku hartay siriyay noqaan waa siriyeysane la jahri maydi qirada ila waa labadii dambe cishaheed laakiin haddaan idhaahno salaadaada labadaadii ragco hore waa ku dhaaftay waxa aad soo gaartay waa labadaadii ragco kuugu dambeydey markaad istaagto inaad la jaarta labada ragco saasaa imaanay soo ma jeedi khilaafkaasaa ku dhisma mas'aladaas ayay isku khilaafeen waxa weeyaan fuqahadu ahlcilmiga gobol ka mida waxay yidhaahdeen waxa weeyaan salaada qofka waxa uu soo gaaray waa qaybtiisii hore ha imaamka aakir ha u ahaato laakiin adiga markaad ku xeedato markaasay kuu bilaabay salaadaada qowlkaas waa qowlka jamaaco badan oo saxaabadaa laga wariyey taabiciyaalka ah waa qowlka imaamu shaafici waa riwaayad imaamu maalik waa riwaay riwaayad imaamu axmed waana qowlka saxiix ah min xayu daliil min xayu daliil waana qowlka uu rajaxay ibnulmundir ibnulxajar iyo qayrkood idan marka haddaad salaada aad ku xidhato hadhow adiga salaada aakirkeediia ku haray oo maalan salaad lala jahraayay aheed labadii ragcoo hore aad la tukato ugu dambeydey adiga labadii hore waa kuu tag markaad istaagto waa siriyeysana la jahri mayd haddaad hal ragco ka soo gaartana hal ragcoo jahriyaa kuu dhiman iyo laba siriya midda ku xigtaad la jahre laakiin jahran laa yu'di musaliin jaharka aad la jahraydaa waa midaan dhibayn dadka kaloo agtaada ku tukaa ila koox soo dahda aad makan kaaga aadan soo maaha ka war hadday isla wada qayliyaan mid walba midka kalu dhiba nabi maxamedana yihi sal اlahu alay waslam laa yu'di bacdukum bacdan bilqira'a war gebalkiin gobolka kale yuusan ku dhibin qur-aanka iyo qiraa'ada marka kooxdaa soo daahday salaada jahriyada marka ay istaagaan jahri aan midba midka kale ku dhibaynu la jahr jahri yaroo asla u maqlaayo oo jahr nown ah kan ku dhegana aan dhibayn uu la jahray lama ogola inuu dhibo midka ku dhegan waa sidaa sida sawaabkaa marka qowlkaas ayaa raajixa sababto a riwaayadaha ugu badan oo xadiiska kusoo orora waxay tahay fa atimu dhamaystira dhamaytira waa la hay aad horay qaybta hore kala timi mutafaq aley lafd baari waan uwa ibnu kacb radia allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka allaa yidhi salaatu rajuli qofka salaadiisa maca rajuli qof kale la jirkiisa xaalay ahaatay askaa waa mid ka dahirnaan badan min salaatihi salaadiisa waxdahu keligiis xaalu yahay qofka hal qof hadduu salaad ku xirto waxay ka fiican tahay inuu keligiis tukado halkaas marka maxaad ka ogaatay aqaluljamaaca jamaaca imisaa ugu yar imaam iyo ma'muum intaasa ugu yar keliga inaad tukato waxaa ka dahirnaan badan inaad hal qof ku xidhato hal qof inaad ku xidhato markaasuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam wa salaatu rajuli wa salaatuhune ey salaatu rajuli wa salaatuhu qofka salaadiisa maca rajulayni laba qof uu la tukadaa askaa waxay ka dahirnaan badan tahay min salaatii salaadiisa maca rajuli hal qof uu ku xirto taasna maxaad ogaatay waxa weeyaan hal qof inaad ku jamacaysato iyo laba inaad ku jamacaysato ood saddex noqotaan saddexdaa khayr badan markaasuu nabigu yidhi sala allahu alay wasalam wamaa shaygii kaana ahaada agara mid badan fa huwa kaasaa axabu la jacayl badan yahay ilallaahi alla agtiisa caza wajal caza allaa haalib ah wajalla allaa weyn rawaahu abu daawuudaa wariyey wanasaa-i wasaxaxu ibnu xibaan ibnu xibbaanna wuu saxiix yeelay xadiidkuna waa xadiid haabit ah xadiidka waa saxiix haabit ah ibnu xibaan inuu saxiix yeelay halkaana xaafidku noogu sheegay ibnu khusaymna waa saxiix yeelay oo xaafid ibnu xajar wuxuu kaloo talkhiisulxabiirka afwan sax wey talkhiisulxabiirka wuxuu ka soo naqliyey inuu saxiix yeelay ibnu sakan cuqayli iyo xaakim marka xadiiska waxaa saxiix yeelay ibnu xibaan waxaa saxiix yeelay ibnu khusayma waxaa saxiix yeelay ibnu sakan cuqayli xaakim marka waa xadiis saxiix oo haabit ah imaamu nawowina wuxuu yidhi oo khulaasada uu ku yidhi waxaa ishaaray inuu saxiix yahay caliy bnu madiini waa bukhaari sheekiisii bayhaqi iyo kayrkood marka xadiidkan waa xadiis saxiixa wuxuuna tusaa jamaacada labay ka bilaabataa mar kasta oo jamaacadu sii badatana ajarkaa sii badana idan halkaas waxaad ka fahmaydaa inaad ku dadaasho masjidba masjidku ka jamaaco badan yahy masjidba masaajidku ka jamaaco badan yahy laakiin fuqahadu waxay yidhaahdeen mararka gabal masjidka jamaacada yar adiga waa inaadan ka tegina imaanayn oo maxaa ka mid ah masaalix goona ku jirta adigayba kugu dayanaya qofkii lagu dayan waxaa dhacda jamaacada dhan ba inay kala daadato hadii lagu waayo ka tegi mid midka jamaacada yar iskala tukanaya maxaa yeele maslaxadaas gaarka islaamku waa ilaalinaa oo ummadaas muslimka ka dhaxayda midaada gaarka midaas waa mid caamo masaajidka ay leeyihin midda adiga keliga inaad jamacada badan aadaan oo maslaxo khaasa midaan caamka aha markaa fiican waxaa ka mid a adiga masaajidkaanaad ama aad ka wacdida aad ka istaagtaa adba kelima dadka u sheegta ama dersi aad uga akridaa oo adaaba tacliimina ka tegi maydid ka tegi maydid iyo wax alla wixii lamidka wixii maslaxad jamaacada haday maslaxad adiga kaaga xiran tahay ku xirantao maslaxadii jamaacadu adiga ay kugu xirantahay ka tegi maydid laakiin haddaysan kugu xirnayn masaajidkaasuna waa jamaaco badanya kanuna waa jamaaco yarya labada masaajidna kuuma kala dhow haday kuu kala dhowi ka kuu dhow xaquu kugu leey khalaas midka jamaacada badan aad aadi mar hadduusan kaaga dhaweyn midka jamaacada badan ayaa ajar badan kaas ayaa ajar badan kaasaa ajar badan وعن أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي صبان أمرها أم ورقة وحو أمري أنت أم إلى إمام النقطة أهل دارها قوس كده قوس كده قبلها تشوف إلى إمام النقطة نبي أمري رواه أبو داود وري وصححه ابن خزيمة ابن خزيمة حديثك هو صحيح يلي حديث كاس ابن خزيمة هو صحيح يلي أي ما كان حسن أي كده سيدا العلامة الشيخ ناصر الدين الباني أو كلاته وحوين حسن أيو كدغي إرواء القليل كحسن وغدغي حديث كاس مركه ayma kale ka horreedeen xasan ka dhigan daarulqudni sunanka ayuu xasan uga dhigay xadiidka waxaa laga qaadanaa oo uu faa'iideynaa inay dumarku keligood jamaacaysan karaan inay dumarku ragga la jamacaysantah xadiis saxiixaynkaa tusay iyo xadiis badan oo kale soo ma jeed war nabigay la tukan jireen laakiin keligood hadday yihiin oo guriga joogaan ma mid miday iskaga tukanayaan mase waa jamaacaysanaya inay isku jamaacaystaan xadiiskan tusaa weliba riwaayadda xaakim waxay tusee in loo aadaanoo loo aqimo وأمر أن يؤذن الله ويقام آه وحو نبيغو أمري إن لو آذان الله أقيمه فرد كان هذا وحا كنجرته وتأم أهل دارها في الفرائض أين إمام أقول نقطة ذلك قرية للجوغة صلاة واجبك هل كاس مركا وحا كقاضناي waxa weeyaan dumarka guriga jooga waa in inta waxa weeyaan adintaa haday rabaan adinku ayaga waajib kuma aha masaajidka laga adima waajib soo ma jeedid tarhan ta adintaa iska aqintaa cod yaroo gaaban misaa qolka dhexdiisaa wey dee microfon ku rakiba maayeen guryaha oo iyagu dad u yeeri mayaan mogta gurigooda xidna soo aadi mayaan dad u yeeri mayaan marka marka inay tukadaan ayay sharci ah oo u bannaan inay jamaacad ku tukadaan ayaa sharci ah oo u bannaan waxaana muhiima inaad ogaato markay isku jamacaysanayaan gabadha imaamka u ah ka hormari mi ee dhexbartanka safka istaagi dhexbartanka safka ayay istaageen sidaasna waxaa tusaya caaisha iyo umu salama waxa weeyaan dumarkay salaada waajibka imaam ugu noqon jireen dumarka ayay salaada waajibka imaam ugu noqon jireen waxayna istaagi jireen dhexbartanka waxaa weli aahaartaas oo umu salama iyo caaisha inay dumarka imaam u noqon jireen cabdirazaaq ayaa musanafkiisa ku wariyey bayhaqi waa wariyey marka waana saxiix sida nawowi uu waxa weeyaan ku sheegay khulaasada juska koobaad uu ku sheegay marka umu salamana imaamu shaafici ayaa wariyey tartiibu musnadihi ka eeg ibnu cabdirasaaqna waa wariyey ibnu abi shayba waa wariyey marka waana saxiix asna oo imaam nawowi khulaasada ayuu aharkaas ku saxiix yeelay labada ahar waxay tusayaan marka in salaadaha waajibka ay jamaaca ku tukan jireen dumar oo gurigooda ay kula tukan jireen gabadha imaamtaana ay safka dhexdiisa istaagaydo safka dhexdiisa ay istaagaydo ee aysan ka hormarayn وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبيك استخلف وحو أبا قليف دكتي ابن أم مكتوم عبد الله بن مكتوم أيو خليف كدكت معناها مقالة المدينة مركو كتك أيو مرح وغدكت مركو كتك أيو يرى أرى إغسي وكيلة يا أم الناس ضدك حال إمام النقرة إلا وحا اللي يقان سيدي ذبقوا هذا إسلامك وحو يقان ننك مرح بقى أساق إمامك مقالة أن قفك واليك كا أساق إنو ضدك تجيه لغرب imaamka muslimiintu markuu joogan asagaa dadka tujina ciidaha iyo meelaha uu joogo isagoo inuu dadka tujiya xeelaha laga rabay kat waxaan masjidi maahayn oo dee iska dhuntay lama rabo lama rabo ilaa taas ma ogtahay shaqada ugu weynba oo imaam laga rabo inuu diinta waardiyayo soo maaha isagaa dadka tujina nabigu asagaa dadka tuji jiray abubakar isagaa tuji jiray cumar isagaa tuji jiray cumaan isagaa tuji jiray cali isagaa tuji jiray waxaa la rabaa imaamka muslimiintu inuu dadka muslimkaa tujiyo o masaajida dhex joogo sidaasaa laga rabaa marka waa nooca xadiidkan marka wuxuu leeyahay anas anas ibnu malik radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alay waslam istakhlafa khaliifu uga dhigta ibna ummi maktuum iyo umu naasa dadka xaalu imaam noqona wal xaalahu wa acma waana indhala walaal huwa isagu acma un dhala isagoo indhala rawahu axmedaa wariyey iyo waa abu daawuud abu daawuud waana xadiis saxiixa oo waxa weeyaan oo haabit ah aimada gabal xasan ay ka dhigeen gabalna waa saxiix yeeleen marka xadiidkaas wuxuu faa'iideynaa qofka indhoolka inuu dadka tuji karo oo uu dadka la mid yahay dadka kuwa indhaha la- indhahalu la mid yahay waxa weeyaan wuxuu soo gelayaa iyo umulqawma aqra'um likitaab illah sida uu yidhi waxa weeyaan ibnulmundir waxa weeyaan qofka indhoolkaa imaamnimadiisu waxay la mid tahay kan indhaha leh imaamnimadiisa waa isku mid waa isku mid waxa qur-aanka qofkii u waqo unbaa imaam noqona oo ugu fiqiga ugu badan yaqaana oo dadka meeshaas jooga ugu fiqi badan ونحو xadيiث ka midna لبن xibaan u sugnaaday can caiشhaةa رaضي الlahu canهa waana haabit isaguna marka caaishana sidaas oo kaleeto ayaa iyaduna wariday marka imaam ayuu noqon karaa qofka indhoolka و عan بن cمara qaal qaala rasuul الlahi rasuulka alaa yidhi ala yidhi وعan بن cمara wruwiy waxaa laga wariyey iska dhe can بن cمara cabdالlahi بن cمar ila waa ضaciife ruwiya waxaa laga wariyay can بن cمara qaala inuu yidhi waxa waya ruwiya iyo xukiya iyo dukira iyo haddaad aragto xadiisku inuu daciif yahay waana hore ka fahamtaa xukiya waxaa la sheegay waxaa la wariyaa ha, kutubaha waxaa ku yaala ay qarna iska yidhahda kutubaha waxaa ku yaala waxaas moog tahay waa kutubaha kutubaha wax badan iskaga yaala waxaasoo kaleeto ma ahan cilmi marka ruwiya haddaad maqasho xadiisku inuu daciif yahay calaamad u yahay haddaad maqasho iyo waxaa la sheegay cid sheegtayb lama hayo sooma lama yaqaan wa wruwiya waxaa laga wariy can ibni cumara qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay waslm rasuulkaa yidhi aa laga wariyey salluu tukada calaa man qof korkiisa qaala yidhi laa ilaha illa allah war qofkii laa ilaha illa yidhi salaada ku tukada oo janaasada ku tukada qofkii waa dhinta laa ilaha illa allahna waa yidhi janaasada ku tukada marka masaladaas waxaa noogu imaan doontaa kitaabuljanaais insha allah qofka hadduu islaamnimo daahirkiisa tahay hadday daahirku islaamnimo uu yahay wax daahiraho gaalnimo cadan aan lagu hayn waa waajib in lagu tukada marar waa noo imaan doontaa mararka gobol dadka ahlul fadliga inaysan ku tukan wey sida wanaagsan oo nabigu dada inta lasoo dhigu dhihi jira ku tukan ma idinku ku tukada laakiin inaan lagu tukano ma banaan waa waajib in lagu tukada laakiin haddana dadka ahlulfadliga ku tukan maayo haddii dad kale la helay sida qofka isagu isdilay oo kale iyo qofka oo qaniimada xaba iyo qofka oo dad sidaas dad qofka daynka lagu leeyahay iyo dadkaas oo dhan dadka ahlufadliga inaysan ku tukan wey waa inaysan ku tukan haddaan markaas daynka qof usoo istaagin o dhihin anaa bixina laakiin macnaheeda maaha lagu tukana waa waajib in lagu tukada laakiin maxaa la rabaa dadka wan wanaagsan inaysan ku tukan si dadka kale ay meeshaas iskaga ilaaliyaan is yihahdo qof walbaaba yaan janaasadaada laga cararine iska daa qalabkan saasaa la rabaa marka laakiin qofkii kaleeto oo daahirkiisu islaamnimo yahay waa lagu tukana wasalluu tukada khalfa man qof gadaalkiis laa ilaha illa lahu yidhi qofkii laa ilaha illa allahu yidhina salaada ku xirta haduuba laa ilaha illa lahu le salaad tukana iskaga xiro rawaahu daara qudniyaa wariyey biisnaadin daciif daara qudniyaa wariyey sanad daciif jiddan ah sanadkiisa waxaa ku jira nin la yhaha cumaan ibn cabdiraxmaan azuhri oo daciif ah yaxya ibnu maciin wuxuu ihi laa yuktabu xadiiu lama qoro xadiidkiisa kaana yadibu beenaalu ahaa beenaalu ahaa oo waxa diinta ku badbaada waa saas qofka qaladka leh oo diinka ka hadlaa waa in la helo imaam ka diga oo yidhaahda hebel saasu ahaya iska ilaaliya haddaan la helin waxa weya diinbanama soo gaarina moogta qof walba inta wax iska sheegaa diin laga dhigla ee diintu waxay ku badbaaday waa jarxigaas iyo iyo tacdiilkaas qofka diinka hadlaa oo qalad sheegaa waxaa loo baahan yahay ahlu diinka kale inay yidhaahdaan maya saas weeye ha la iska ilaaliyan wax laga dhegaysa mar hadday iyagoo cadlina ku hadla hadda shuruud adagay u dejiyeen qofka ka digayo qof waa inuu cadli ku hadla waa inuu cilmi ku hadla waa inuu in- yahay qof ahlu insaaf ayaa la rabaa ee qof xoogaa inta xoogaa colaado dhex martay suuqa ka riixanaya iyo saaxada kaas laga hadli maayo kaasoo iska waxa weeyaan diin maahan iyadu waa camal shaydaan weeye xadiidku waa daciif xugun lagama qaadan karo laakiin sidaan sheegnay qofkii muslin ah oo daahirku islaamnimo yahay waa lagu tukana waa lagu tukana waxaa soo haray qofkii salaad ku jira labaa loo kala qaada inaad ku og tahay wax caqiida xumaa iyo inaadan ku ogeyn inaadan ku ogeyn labay noqone qofna waaba taqaanaa waa qof sunni oo oo waxa weya oo oo daa'ica soo ma jeedi waa qof sunni ah oo baari ah qofkaas haddee war male in laga daba tukado ama waa taqaanaao ama ma taqaanidba wuxuu yahay ayadana khilaaf male ahlu sunnaha qofkaadaan oqon inaad ka daba tukato bidac daalaaf waxaa ah inaad tiraa qofkan yaa yaqaan aad salaada ku xihaydo yaa kuu dirsa dadka inaad baarto muslim meel ku tuka markaad aragta waa inaad ku tukato afarta madabood qayrkood oo isla qabaa sida shekh islam ibn taymiya fataawaha uu ku sheego qofka aad ku tukaydo aad ku ka daba tukaydaan ula jeedaa ood salaada ku xidhaydo shardi maaha caqiidadiisa inaad ka warqabto qof ahlu sunna imaam ahlu sunnahu ma shardin waa dariiqo ahlubidac inaad tidhahdo anu qofkaan ma aqaansaano ugu xidhaa salaad muslim tukaa markaad aragto salaada ku ku xidho hadhihin muxuu aaminsay waaba kaas waa muslima waa tukaa khalaas laakiin qofkan waa aad taqaan waa bidcoobe waana muslim khilaafa ku jira culimmada isu khilaafeen ma lala tukaa mise lala tukan waa faasiq dadku dilaa qamradu cabaa ma lala tukaa mise lala tukana khilaafa ku jira sida sawaabkana waa in lala tukan karo oo salaadu ansaxaydo sababtoo cabdullaahi ibni cumar saxaabada uu ka mid yahay aa waxay kadi ka daba tukan jireen min afsaqi naas qof muslim sheegto qofka ugu faasiqsanaa waa xajaaj ibnu yuusuf ninka ugu faasiqsanaa wax muslim sheegta ya kaasay ka daba tukan jiray marka faasiqa waa laga daba tukana waxaa soo haray laa ilaha illa allahu yuu leey gaalnimo cad oo daahirana waa leey taas waxa weeyaan qowl qabaa ma jira in lala daba tukado salaadna ka ansixinma haddaad ka daba tukatay adoon ogeyn ma soo cele mase soo celimaysaa khilaafka ku jira sida sawaabkana soo celimayda waxdaan ogeyn laakiin adoo og intuusanba salaada xihan uuba kufrigiisa camiranaaba markuu cabaar la qaybiyo gaalnimada uu kadib allahu akbar leey kaas marka ma talaacumayda salaadu waa maxaad ku xidhay kaas qofka shirkiga la jahraa oo inta cabdulqaadir iska tuuga kadib salaada xidhana ma banaana salada in lagu xirta madhab qabana mil qof keeni kara ma jiro qof gaalnimo la jahra salaada lagu xirto qof gaalnimo la jahra waana ijmaac in mayd la tuuga inay gaalnimo tahay aimada shaaficiyada mutaakiriintaa soo raray ijmacaas ibnulxajar alhaytami waxa weeyaan qawaadic lislaam ayuu ku soo raray culimmada muslimiintao dhan inay ku ijmaaceen furuuca ibnu muflixu ka soo raray qofka waxa weeyaan ilaah iyo asaga inta udhaxayda waasida u samaystay ee tuugaya ee tala saarana ee shafaacada weydiisana faqad kafara ijmaacan uu soo raray waa buaari waaan waxaan rabaa minhaajka sharxiisa sheekh iskale ibn xajar alhaytami qawaadic lislaam ku keena ijmaaca lagu soo naqliyo marka qof gaalnimo ijmaac la jahraaya salaad lagu xidhan ma haddii salaad dadku xidhan ma cayaare ila salaad isaga maba ka ansaxde qof aad ogtahay inaa salaad ka ansax waxay la mid tahay qof aan weyse qabin xataa iska da haddaad ku xidhato ka ansaxi ma adigan hayla isaga salaad ka ansaxi ma waa cayaaro kaleeto ay la mid tahay marka calaa kulli xaal marka qofkii muslimahoodan oo qoon oo dhan waa ku xidhane kaad sunniyo taqaana waa ku xidhane qofkaan bidca mukafira lahaynna haddaad sunni haysatana sunnigaad aaday haddii kalena waa ku xidhane maxaa soo haray kaliya qofka gaalnimo la jahraay ood ku og tahay kaa salaad lagu xidhan ma agga laga mara agga laga mara wa can caliyin radia allahu canhu qaal qaala nabiyu sala allahu calay waslam nabigaa yidhi idaa ataa axadukum qofkii markuu yimaado asalaata salaada walxaal alimaamu imaamkii calaa xaalin sifo uu ku sugan yahay imaamkiioo sifo ku sugan qofkii yimaada ama waa taagan yahay ama waa rukuucsan yahay ama waa sujuudsan yahay falyasnac ha sameeyo kamaa yasnacu imaamu sida imaamku samaynaa ha sameeyo rawaahu tirmidiyaa wariyey biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu waxa weeyaan tirmidi ku wariyey sanad daciifa ayuu tirmidi xadiidkaas ku wariyey marka xadiidkan waa daciif dacfigana sababta u keenayda waxa weeyaan sanadka dacfina waa ku jira inqidaacna waa ku jira sanadka dacfiga ku jira waxaa ku jira xajaaj ibnu ardaa xajaaj ibnu ardacna waa mudallis waa mudallis inqiaacna waa ku jira inqiaacna waa ku jira oo ibnu abi layla oo mucaad ka wariyey waxa weeyaan ibnu abi laylana sooma gaarina lii mucaad marka inqiaacna waa ku jira ninkaas mudliskana waa ku jira sidaas daraaddeed xaafid ibn xajarna talqiisu xabiirka sidaasuu ku sheegay tirmidi laftigiisu xaada xadiiun gariib laa naclamu axadan asnadahu ilaa maa ruwiya min hada alwajh ayuu yidhi waa ishaaray dacfigaas marka waa xadiis daciifa culamaynta shawaahid iyo wax iskugu rakibay yidhi waa sugan yahana waa jiraan calaa kulli xaal xukunka uu faa'iideynaya xadiidkii saxiix ahaa oo abu hurayraan ka qaadan oo muxuu ahaa idaa samictum aliqaamata famshuu ila asalaa wa calaykum asakiinatu walwaqaar walaa tusricuu famaa adragtum fasalluu meeshaad soo gaartaan ka tukada marka xadiidka xukunka uu faa'iideynayo imaamku siduu yahay in lala noqdo xadiidkaa saxiix ah laga qaadana wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wasalam wbaarak calaa nabiyina maxamed su-aashaan waxa weeyaan mindha gabadha soo qortay waxaa ku qoran ilmo agoon ah oo aabbahood dhintay maalkii aabbahood uga tegey qayb aabbihii ma loo sadaqay kara waxay tahay adoogii maalkii uu ka dhintay oo agoonta uu uga dhintay intuu noolaa hadduu yidhaahdo ha la ii sadaqeeyo qaar waxaa la fiirinaa qaybta uu yidhi ha la ii sadaqeeyo maalka imisay kala eg tahay saddex marka loo dhigo meel haddaysan ka badnayn waa loo sadaqayna saddex marka loo dhigo meel haddaysan ka badnayn hadduu asagii dardaarmay waa loo sadaqayna hadduusan asagiiba dardaarmin laakiin uu iska dhintay markuu dhintay si jabri ah ama si qasab ah maalkii waxa u milkiyey waxa weeyaan agoontii agoonta maalkooda marka lama sadaqay karo waa xaaraan qadcana waana naar sadaqana kama ansaxaydo waxa weeyaan qofka bixiya ama ku tasarufana naaru shaqaysana wabilahi towfiiq sal allah ala nabina